markaan usoo laabto su-aashaada magaalada baraawe ramadaan ayaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee cibaadada ahayd dadka si wanaagsan ay u cibaadaystaan salaatu taraawiixa adoon alidaa sida loogu talagalay ayuu u socotaa maaragtah cibaadada si wanaagsan ay u socotaa wax barobaleem ah oo magaalada hadda ay la kulantay haba yaraatee amba wax walwelaho xagga amniga ay ka qabaan dadka shacabkaha ma jiraan ilaahay baa noo nimceeyey mahaddaas iyo wanaaggaasna ilaahay baa iskale iyo ammaankaas kheyrka qabo kheyrka badan leh ciidamadii iyo dadkii shacabka ahayo shacabka u adeegay iyo maamulka waxaas qafteenna waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax barobaleem oo hadda baraaba ka taagan haba yaraatee ma jiraan mudana guddoomiye ku-xigeen inta badan marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan raggan way way badiyaan weerarada ay geysanayaan ama dilalka qorshaysan bal ka waran arrimahaasi baraawe sidee uga gaashaamateen nimankan horta aada iyo aaday tabartooda u liciirtay way tabaryar yihiin sanadadii hore iyo waktiyada hore xoogaha ay maaragtaahe alqaacidada taakulee jirtay awoodda lahaayeen hadda laguma jiro way kala daateen haddaba lidaa awooddoodana aaday u laciiftay daciiftanimo midda ugu hooseysa ayay ku jiraan marka haddaba la yidhaahdo wax hadda dhaqdhaqaaqa amba baraawa ay ka wadi karaan amba ay ka wadaan agaarkiisa ma jiraan ciidamadana aaday u foojigan yihiin haddaba la yidhaahdo baraawe iyo nawaaxigiisa difaacyo adagaa a yaallo marka haddaba la yidhaahdo waa laga adkaado kuwaas ummadda soomaaliyeedna inay ka adkaa karaan waa ogaadeen insha allah haddaba la yidhaahdo ilaahay baana ku mahadsan
tan iyo intii dhalatay bisha barakeysan ee ramadaan ma waxaa jira wax weeraraa ama iska horimaad oo dhex maray ciidamada ku sugan baraawe iyo sidoo kale al-shabaab
maya ma jiraan wax weeraraah oo iska horimaadahoo awood lahoo maaragtahay ay baraawe ka fuliyeen haba yaraatee ma jirto baraawe magaalada baraawe dhinaca koofureed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom meel adiga toban kilomitr u jirto ayay degan yihiin difaaca ugu horeeya ka jiraa dhinaca waqooyina sidoo kale dhinac walba waa laga jiraa dhinacna waxaa ka jirta badweynta hindiya marka baraawe sida aada ogtahaba meel dalcadahoo beledka magaalada afkeeda ku badda afkeeda ku yaalaa marka difaac awalna ilaahay u sameeyeyna waa lahaa haddana difaaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maaragtaahe ciidamada amisom difaac adagay meesha dhigeen marka meel lasoo weerari karo ama loo soo gudbi karo ama shacabka laga dhibaatay karo ma ahan meeshaas
waxaad iiga warantaa howlgalladii ay wadeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisom iskaashanaya halkeybay marayaan maxaase natiijaa
meel fiican ayay marayaan howlgallada si joogto ayay u socdaan iyo baaritaanada marnaba lama joojiyo haddaba la yidhaahdo wayna socdaan wayna socon doonaan insha allah ilaah idinkiisa howlgallada inta ku guda jirteen qaas ahaan bishaan barakeysan ee ramadaan ma waxaa jira waxa ee dad ah oo loo soo qabtay in al-shabaab lagu eedan ay ka tirsan yihiin mise guulo muhiima ka gaarteen miyay jiraan
dad ilaa shan qofood ahoo ku eedeysan shabaab aana ku tuhunsannahay inay maaragtahay kaas ku lagu leeyihiin aa ku tuhunsannahaa jiro gacanta ayaana lagu hayaa hayadaha sharciga ayaana gey doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaah goorma ayaa raggan lasoo qabta mudana guddoomiye
aakhirka shacbaan ilaa soonka horaantiisa waan garta marka raggan ma ma bartamaha magaalada laga soo qabsay laga soo qabtay mise meel banaanka kaa baraawe
maya maya magaalada bartamaheedaa laga soo qabtay magaalada guryaha magaalada dhexdoodaa laga soo qabtay